habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo jowhar ku soo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo si weyn loogu soo dhoweeyey degmada maqokori ee gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka jubbaland oo gaaray degmada afmadow wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo baku kula kulmay dhigiisa dalka asarbijaan tahriibayaal ay ku jiraan soomaali oo ku dhibaataysan xadka turkiga iyo gariiga akhbaaraadka caalamkan caaw waxaa ugu waaweyn hogaamiyihii kooxda daroogada sinalaw ee mexico oo lagu xiray dalka maraykanka qodobadaasi waxay nagu soo kordhayaa warkeenna cawada ku maqli doontaan dhegaystayaal
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
imkan waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaba ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey degmada moqokori ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaaraha maxamed abuukar caseer madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo wafdii hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey degmada moqokori ee gobolka hiiraan wafdi uu hogaaminayo madaxweyne guudlaawe oo maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku marayey qaar ka mid a degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageede iyo xubno kale oo ka tirsana golaha wasiirada golaha baarlamaanka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada moqokori iyo shacabka degmadaasi ayaa si weyn u soo dhoweeyey wafdigii horkacayo madaxweyne guudlaawe madaxweyne guudlaawe oo la hadlay shacabkii soo dhoweeyey waxaan ka mahad celinayaa soo dhoweyntiinna diiran iyo farxadda iyo wijiga wanaagsan oo nagu soo dhoweyseen ummadda ku nool degmada moqokori waxaan leeha waa mahadsantihiin allah idin sharfo aad iyo aadaad u mahadsantihiin runtii aad ayaan ugu faraxnay soo dhoweyntiinna ee maatankii horo oo dib u xunayn laga shaqaynaayey sidaad u abaabulneedeen iyo soo dhoweyntiinnii waxaan islahay ciddu dadkumay rabtaa waa dadaalo waysaa laakiin maantaad ma ka daran tihiin aadaad la u mahadsan tihiin aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan qiraayaa bulshada ku nool degmada moqokori inay tahay bulsho u bisan dowladnimada bulsho horuma rabta inay taan qiraayaa dal iyo dibad dad isku xidha inay yihiin oo tashadana waa qiraayaa oo meelo badana igala soo xidhiidhaan dadkooda dibadaha joogo waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waana xaqeeb ummadu hadday saas u tashato ay taladooda mideeyaan allana tala saartaan horumaray gaarayaan waxaan qiraa guud ahaan dal iyo dibad meeshay joogaan dadka ku abtirsado degmada moqokori inay yihiin dad dowladnimo rabo dad horumar rabo waa mahadsantiin ayaan leehay sidaad ogtihiinba socodkii hore annagoo dib u xurayn ku jirno iyo nimanka cadowgaahe dalkaan la helay sidii dalkaan culayskooda looga qaadi lahay ayaan halkan kula dhawaaqnay degmada moqokori oo codsi ka yimida bulshada ahay waxaan soo dhammaystirnay sharciyaddii degmadodegma ay laheeday golihii wasiirada la geeyey golihii baarlamaankaa la geeyey dekereetana faafin rasmigana waa lagu soo saaray waxaad ogaatiin degmada moqokori waxay la mid tahay degmooyinka dalka ka jiro guud ahaan waa degmo sharciga inta ilaatiinaa xuquuqda ay leeyihiin degmooyinka dalka ayaad leedihiin madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo ka hadlay soo dhoweynta madaxweyne cali guudlaawe ayaa u mahad celiyey shacabka degmada moqokori aad iyo aadaad u mahadsan tihiin maanta waa maalin farxadeed waa maalin soo dhoweyn madaxweynuhu dee intii dhowr qofood hadlayso uu taagan yahay war waa isuu kaaya dambeeyaa qof qofaad u hadli doontiin waxaa kor loo sheegi lahay wixii hoos loo sheegi lahay waa laga wada hadli doonaa xaflado badan oo isdaba joogahaan qabsan doonnaa adinkana quruxdiinnii waa dhiman tahay annagana annagana jawaabdaynnii waa dhiman tahay waxa ama horay laydiigu qabtay ama haddaan laydii sido waxaa la yidhi weel ninka soo lise aad og tahay ninka kuu keenay laguma abaaliyo dadku waa shaqaalo dowle kulli inta kale qof walba meeshii loo adeejiyey ka shaqaynaysay wixii amar lagu siiyey ka shaqaynaysay meeshaan gey wixii la yidhaahay geynaysay ayadana waa uga mahad celinaynaa laakiin ninkii weelka soo lisaayey oo moqokuri ha la geeye lahay waa ninkii degmada ka dhigay waa madaxweyne cali guudlaw degmadii oo meeshaan uga dhawaaqay ood ka codsateen waa soo ansixiyey golaha wasiirrada u geey golaha baarlamaanka u geey kadibna dekareetou ku soo saaray maantana wuxuu rabaa inuu kormeero wuxuu u soo dhiibay inay ka fuleen waxa kaloo u wadaan asaa afkiisa ku sheegi doona laakiin ma ahan hadda waa la wada taagan yahay waa baraanburi doontiin waa gebyi doontiin waa shirki doontiin waa cawey doontiin wax kasta oo qof kasta taqaano ama hadala ama dheela ama cayaara meeshaan waa ku cayaari doontaa oo ilaahay aan wax loogu dhibay cadowgiinana waa iska difaaci doontiin waxaad og tihiin wuxuu yidhi ma moogid wax la soo maree masegadaada meeluyeel ama habrowsha mayr jeraa midba madaal umis waxaan ka wadaa waxaad soo marteen ma moogidiin intii yareedood hadda xunaheedeen oo ilaahay aad u tala saarateen ummaddii kaloo idiin soo maaragtay hiilidana ee idin garab istaagtay wixii maaragtay aad ku sugnaadeen waa ogtihiin magaaladu sidaaad horay idiin ahayd waa ogtihiin saad hadda ka dhigtoo haysiinna waa isla ognahay madaxweynuhuna waa arki doonaa haddii alla idmo madaxweynaha ayaa muddada uu joogo degmada moqokori waxa uu xarigga ka jari doonaa mashaariic horumarineed oo halkaasi laga hirgeliyey waxaana sidoo kale lagu wadaa inuu dhagax dhigo mashaariic kale madaxweyne cali guudlaawe oo toddobaadkan kormeer ku marayay degmooyin ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe ayaa xarigga ka jaray mashaariic la hirgeliyey halka uu dhagax dhigay mashaariic kale degmooyinka mashaariicda laga hirgeliyey qaar kalena laga dhagax dhigay ayaa waxaa ka mid ah degmada raagaceelle degmada cadale degmada cali guduud degmada alkowsar iyo degmada aadan yabaal madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta safar dhulka ah ku tagay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada ayaa madaxweynaha ku soo dhoweeyey bartamaha magaalada isagoo mid mid u gacan qaaday dadweynihii soo dhoweeyey madaxweynaha ayaa u tagay degmada afmadow dardargelinta howlgallada ay wadaan ciidamada jubbaland iyo ciidamada xooga dalka kuwaas oo guulo wax ku oolaha gaaray maalmihii lasoo dhaafay ciidamada jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ayaa dhowaan isku furay waddada isku xirta magaalooyinka kismaayo iyo afmadow oo qaybo ka mid ah ay joogeen kooxda al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ambasador axmed macalin fiqi axmed ayaa magaalada bakuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda azerbaijan jenof bayramof waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dal kulanka ayaa ahaa mid salka ku haya sidii loo dhisi lahaa hanaan wadajir ah oo looga gol leeyahay in sare loogu qaado iskaashiga iyo horumarinta danaha wadaagga ah ee labada dal waxaa si qoto dheer ah looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo heer gobol iyo heer caalami ah oo quseeya danaha labada dhinac sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya tahriibayaal ay ku jiraan soomaali ayaa ku dhibaataysan xadka turkiga iyo giriga axmed maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinayaa sida ay daabacday hay-adda for refugees soddon iyo lix qof oo tahriifyaal ah ayaa ku dhibaataysan xadka dalalka turkiga iyo griiga kadib markii in muddo ah ay ku xayirmeen halkaasi dadkan oo ka soo jeeda soomaaliya suudaan iyo eritereya ayaa waxaa la sheegay in xaaladoodu adag tahay kadib markii muddo ka badan lixdan cisho ay ku go'doomeen dhul howt ah oo u dhexeeya dalalka turkiga iyo griiga kuwaasoo u baahan kaalmo bini'aadinimo oo deg deg ahi dadkan ayaa u badan carruur iyo haween uur leh kuwaasoo halis ugu jira in ay geeriyoodaan maadaama qaybo badan oo ka mid ahi ay aad u xanuunsan yihiin sidoo kale dadkan ayaa waxaa la sheegay in ay ku jiraan rag qaba xanuunada sokorta dhikarka iyo wadna xanuunka iyagoona suurtagal tahay in daqiiqad kasta ay noloshoodu halis gasho tirada dadkan waa soddon iyo lix ruux oo u baahan gargaar deg deg ah waxayna yimaadeen jasiiradda koys waxaana ku jira carruur iyo haween ur leh ragga qaarkii xanuunada lala noolaado ayay qabaan waana halis naftooda ayaa lagu sheegay qoraalka hay-adda for refugees dadkan oo ka soo jeeda soomaaliya suudaan iyo eritereya ayaa hay-adaha ay khuseyso arrintooda lagu calaamadeeyey si ay u kordhiyaan fursadaha badbaadada dadka ayaa la raaciyey qoraalka dadkan ayaa badankood waxa ay ka cabsi qabaan sida hay-addu ay sheegtay in dib loogu celiyo turkiga maadaama ay si sharci darro ah ay ku yimaadeen hawdka jasiiradda koys oo u dhexaysa wadamada turkiga iyo weliba griiga xadka dalalka turkiga iyo griiga ayaa marin u ah tariibayaal badan oo ay soomaaliya ku jiraan kuwaasoo dhibaatooyin badan kala kulma halka dadka qaarna ay ku geeriyoodeen xadkaasi xili ay la kulmeen dayac fara badan dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaana waa raadiyo jowhar mid ka mid ah dadka ka ganacsada maandooriyaasha adduunka ee ugu caansan ismaaciil elmaayo sambadha oo ah hogaamiyaha kooxda senelaw cartel ee mexico ayaa lagu xiray magaalada elbaso texas ee dalka maraykanka sambadha oo toddobaatan iyo lix jir ah waxa uu la aasaasay kooxda senelaw cartel jackwan eljabo kaasoo hadda ku xiran maraykanka waxaa lala xiray sambadha wiilka aljaabo jackwan gusman lobas sida ay shaacisay waaxda cadaaladda ee maraykanka bishii februaayo sambadha waxaa dacwad oogayaasha maraykanka ay kusoo ogeen inuu ka dambeeyey samaynta iyo qiimeynta fentaniil oo ah daroogo ka awood badan heroinka sida ay daabacday jariirada wall street journal sambadha ayaa lagu qiyaameeyey inuu raaco diyaarad la sheegay inay kormeer ku samayso garoomo qarsoon oo ku yaala dalka mexico balse lagu dejiyey dalka maraykanka gusman lobas ayaa isu dhiibay mas-uuliyiinta maraykanka waxaana la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey shirqoolka sambadha sababtoo ah wuxuu gusman ku eedeeyey qabashada aabihiis oo xukun xabsi daa'in ah ku qaadanaya xabsi ku yaala maraykanka maamulka maraykanka ayaa horay u xusay in fentaniil ay tahay sababta ugu weyn ee dhimashada maraykanka dadka da-dooda u dhexaysa sideed iyo toban ilaa iyo shan iyo toban maamulka joojinta maandooriyaasha ee maraykanka ayaa ku yaboohay abaalmarin dhan shan iyo toban milyan soo qabashada sambadha inta lagu guda jiray dacwada jackwan aljabi gusman ee labada kun sagaal iyo tobankii qareenadiisa waxay ku eedeeyeen sambadha inuu laaluushay dhammaan dowladda mexico si uu ugu noolaado si furan isagoo aan ka cabsanayn dacwad marka laga soo tagay eedeymaha fentaniil wuxuu sidoo kale wajahayaa sambadha eedeymo isugu jira ka ganacsiga daroogada dil afduub lacag dhaqidda iyo dembiyo abaabulan dhegaystayaal war wax dal iyo dibad inaga soo gaara waa inaga taa cidda warkayga uu seeg waxay dib ugu daalacan kartaa bejkan facebook ku leenahay radio joar intaan mar kale habada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo